Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa si rasmi ah looga hirgeliyey warshad cusub oo lagu magacaabo Kulmis taasoo soo saari doonta agab dabiici ah oo bedeli doona bacaha balaastigga ee deegaanka waxyeelada markaasi u geysta. Warshadan oo ah tii ugu horreysay oo nooceeda ee laga hirgeliyey Jubbaland ayaa qorsheynaysa inay soo saarto bacaha sida dabiiciga ah u burbura si looga faa'iideysto suuqyada, meeshana looga saaro bacaha balaastigga ee deegaanka dhibaatada ku haya. Yuusuf Faarax oo ah maamulaha sare ee warshadda Kulmis ayaa sheegay in warshadda ay xallin doonto laba arrimood oo muhiim ah sida wasakhowga hawada iyo in dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo.
bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsantihiin sidaan horey sheegay barnaamijkan companiga waxaa la yidhahdaa culmis factory and group of company baa la yidhahdaa warshaddan waxaan u asaasnay saad la socotaan bacahan bacmadowga la yidhaahda hadda inta badan deegaankeenu uu isticmaalo wuxuu dhibaato ku yahay bulshadii wuxuu dhibaato ku yahay xoolihii wuxuu dhibaato ku yahay siduu wasiirka ganacsiga hadda sharaxayaad maqlayseen maxaan ku dhahay baddii buu dhibaato ku yahay oo kalluunkii iyo khayraadkii badda laga helaa oo dhan ayuu maxaan ku dhahay bologaraynayaa meelihii ay ka soo baxayeen oo dhan oo saa darteed xitaa saamayntu badda xitaa way gaadhay marka intaa markay dhacday eh, baahidan inay taagantahay aan aragnay iyo annagu tiimkanaga waxaan aasaasnay maxaan ku dhahay waxaan eh, aan qabanqaabinay sidii lagu heli lahaa warshad ka haqabtiraysa baahidaas deegaanka taalla warshad ka haqabtiraysa oo wax environmentalkan aan dhibaynin bulshadii wax u geysanaynin maxaan ku dhahay baddii iyo maxaan ku dhahay khayraadka aan helaynay aan dhib u geynaynin inaan keenno yaan go'aansanay alxamdulilah warshaddii waatar maanta waa joogtaan oo maalintii la xarig tarayey Eh, maxaa la yidhaahdaa wataasoo way shaqaynaysaa bicihii way soo saartay Eh, maxaan ku dhahay eh, eh, productegeedii saxda ah ee loogu talagalay deegaankan waxba yeelaynin oo deegaanka la saaxiiba way soo saartay dee maxaan ku dhahay magaaladii way aragtay waa lagu qancay oo sidii la rabay noqotay marka dee adduunkaan la jaan qaadaynaa waadna mahadsantihin salamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu